Ummadiyahay umuur baa dhacdiyo howla ama kagle, ishu waxaynan eegi karin oo caqligu ka istaaxyoonayo oon laga aamusi karin baa jiro soo ifbaxay maanta. Waa aqoonsiga Israa'iil wadiyo kala irdhaynteena oo inaacirihii reer Isaaq ou aqbalay maanta. Ahaaladii waqooyiga kolkaan wou ajarayaahe Aqli celin haddaan loo samayn way ambaanayaane Ictiraaf ayay doonayaan aan ansixi doonin Na aqbalay dunidii leeyihiin oo na kala qaata Inta uun ku nool iyo arlada aadamaha jooga Ilaahay kuwii ou u nacay una ilhaaneeyey Ambiyada kuwii laayayay ee dabadan geystay oo caaradii Ilaah oofsadee laga amaal siiyey oo arxan laga sugayn bay kolkaan ahashanayaane oo arxan laga sugayn bay kolkaan ahashanayaane War ayaad ishaara jiro taa Alla yidhi ka akhriya Albaqriyo Alcimro waad ku arki doontaane intaas waa afeeftiye haddaan si ayida qowlka xaqa iila maaye haddaan si ifiya hawsha oraah waxaan u leeyahay inaaciriyo intii tala u hoos joogta inaacirow ibliisow ma tihid ahalu imaane ibraahimiya kolkaad aamintee aad ansiixinayday alala'aaska kuwii kugu aqbalay waa adoo kalae alalaaska kuwii kugu aqbalay waa adoo kalae abraha akom ayaad aaminteen ood ansixideene acdaa'dii islaamkaad kolkaan eheshanaydaane asaaskii islaamkana misane waad ka eeberteene war aayaad ishaaraa jiro taa Alla yidhi ka aqriya Almaa'ida waad ku arki doontaane uquul iyo haddaad leedihiin uun wax garanaya aasaaska towxiidka waa inaad dib u ajiibtaane waa inaad u soo iilataan xaqaad ka ansaraarteene ashahaatin towxiid iyo waa inaad dib u islaamtaane abraha akoon ma aha shay umuur fudude ictiraafka israa'iil waddaa aayatiin ma lehe waa albaabkii naartood kolkaan iridda joogtaane aakhirihii adduun intaba waad ka inxiraafteene waxaad daba ordaysaanu waa ehelu naarkiiye owliyaa u shayddaan ayaad ehelsanaydaane astaantooda kolkaad iibsateen uunkii waada yaabiye aryahuud kolkaad aaminteen waad ajaaranteene ixtiraam haddii aad ka sugi iyo inay ku arxami doonto ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanulyahuud ta allaa yidhiye ka aqriya almaa'ida waad ku arki doontaane anfac haddii aad ka sugi iyo inay aalad kugu deeqdo oo abuurka beerihii iyo kaa anfiici hawsha oo agoonta gaajaysan aqabtir kuu siido ayaadana ha sugin walladan ku istareexayne ammaanada inay kuu xifdidee ilaa ha kuu dhowrto oo arsaaq ku siidee marquraa kaalma kula aado ama ay ixsaankaad laheed kuu amaal celiso ayaadana ha sugin walladan ku istareexayne qullad aydiyahum waa aayaad qur-aan oo allaa yidhiye ka aqriya almaa'ida waad ku arki doontaane abnigaad in badan haysateen kolkaan ka estakooteene oo uunkii ilaahay nacaad daba ordaysaane ahalkii hargeysow kolkaan waad ajaaranteene ereyada ka yeedhaa idinka roon gobolka ree awdal aaqiliintii aaway iyo ahaaludiinkiinni aqoon-yahankii ina diriir aaway iyo ina ismaaciilna ictisaamkan inkaaraha qaba miyey ka istaxyoodeenna ina ciro ibliiskii ahaa miyey tala u daayeene ahlu baadilku waxay ku addimeen miyaynan qowl ka oranaynin inay aamusaan miyaa lagu amroo loo addiima sheegtay imaamu axmed miyayna ogeyn amaradii gaarayey may iftiinsadaan dhankaas waa lagu ajiibaahe oo ammaanada may gutan shacbigu way aqbalayaane aamusnaan maxaa laga helaa waaba ama kaage ummaddii irdhowdoo kolkan way ambanayaane albaabadii jaxiimay markaan iriidda joogaane waxay aheshanayaan waa aheelunarkiye ambiyadii kuwii laayayee eedda badan geystay oo caradii ilaah oofsadee lagu amal siiyey oo ixsaan sugan bay misane odal la sheegteene eygii netanyahu ayay u aala laseene adduunyadii la yaabtoo marqura uunkii waada yaabye istaxyooda markaan waad ajaaranteene waxaad eeyga siideeni waa dhaxal awowgiine dhaqankeenni ayaa halahaa waad ka oradeene waxaad aaminteen ood kolkaan daba ordaysaani ilaahay kuwii cayayo urayay soo maaha intifaac inaan laga helayn ee banaa inkaaray aayaad ishaaraa jiro ta allaa yiriye ka aqriya almaa'ida waad ku arki doontaane awood baan ku aragnaa haddaad ku andacotaanna ood yahuud u moodeen inaan laga adkaa doonin ilaah baa caddeeyo ta allaa odhane ibtidaa'a al israa aqhriya waad ku arki doontaane